qaraxa koowaad oo ahaa mid lagu fara gaari ayaa ka dhacay meel u dhow dhismaha wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee degmada hodon aagaarka soobe waxaana ku dhintay wadihii gaariga waxaa dhaawac soo gaaray qof bajaajla ahaa oo goobta mare xilliguu qaraxu dhacayay gaariga qaraxa lagu xiray waxaa lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo lagu magacaabo cartan bidaar xilligu gaaruu qarxaya ma uusan saareen siday ya xaqiijeen saraakiil ka tirsan kuwa amniga dhanka kale degmada yaakshiid aagaarka warshada baasada waxaa qarax nuuca minada lagula eegtay kolayo amisom oo xilligaasi goobta marayay howlodeele ka tirsan maamulka degmada yaakshiid ayaa u sheegay v o a in mid kamid a gaadiidka la jiiday waxeele kasoo gaartay amisom balse lama soo tabay khasaare nafeed shalay ayay ahayd markii qarax lagu haro gaari kuwa ciidanka boolisku ay leeyihiin uu ku geeriyooday sarkaal xigeen ka tirsanaa ciidanka booliska cabdulqaadir okay v o a muqdisho